Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xarigga ka jartay qeyb cusub oo lagu soo kordhiyay tuulada xanaanada caruurta ee SOS. Munaasabadda xarig jarka waxaa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ay ka mid yihiin Gudoomiyaha Degmada Hiiluwa, Agaasimaha Guud ee Hay'adda Tuulada Caruurta ee SOS iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Cabdulqaadir Dhaqane oo ah Agaasimaha Hay'adda SOS iyo sidoo kale Mirasalad Duxulow oo ah Gudoomiyaha Degmada Hiiluwa ee gobolka Banaadir ayaa ka warbixinaya isbitaalkan iyo xarunta cusub ee lagu soo kordhiyay sida ay muhiim ugu tahay bulshada.
maanta waa maalin aad u farax badan eh, sharaf goo- sharaf goonina ii leh En, dhismahan oo maanta aan xarig jarayno eh, sacaadad wasiir waxaan rabay horta inaan taariikhda soos iyo caafimaadka iyo meeshaan kasoo bilaabnay adaaba iiga badayo inaan kuu dulmaro Eh, kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii ayaa hay-adda waxay ku fikirtay eh, tuulada caruurta tuuladana sideedaba tuulo markii la aasaasayo annaga tuulada waxaan ku beesgaraynaa xaquuqda caruurta ee aasaasiga ah Een, runtii soos waa isbitaal soomaaliyeed una shaqeeya bulshada soomaaliyeed si free ah laakiin annaga wuu nooga dugan yahay isbitaallada aad baan ugu faannaa waa golden waa ilaashanaa isbitaalka hadday ahaan lahayd sumcaddiisa hadday ahaan lahayd ammaankiisa hadday ahaan lahayd ka warqabkiisa aad baan runtii u ilaalinaaho wuxuu noola mid yahay xarunta aan ku shaqeeyo noola mid yahay soo- isbitaalka soosku Een, sharafkiisa iyo karaamadiisa inaan ilaalina waa ku qasbannahay runtii maantana waa ku faraxsanahay in qaybtii waxbarashada iyo muxuu ahaa dhallinyaradu ay ku bar- lagu barbaarinayay wax ku baranayeen aan furayno xarig jarayna weliba si cadriga loo dhistay
waa xaquuqda caafimaadka ee caruurta ay leedahay xaquuqda en, eh, waxbarashada ay caruurta leeyihiin eh, xaquuqda eh, bey-ad qurux badan xaquuqda inay ciyaaraan goob ay ku ciyaaraan helaan waxaasoo dhan aa arkaysaan waa xaquuq caruur oo lasku dadaray oo tuulo rasmi ah laga dhigay Dhanka kale, Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maryamo Maxamed Xuseen ayaa carabka ku adkeysay in qeybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ay tahay tallaabo muhiim ah oo horey loogu qaaday horumarka caafimaadka caruurta Soomaaliyeed isla markaana uu yahay mid baahi weyn looga qabay gudaha isbitaalka.
faraxaan iga batay maxaa yeelay isbitaalkan waa isbitaalka aada iyo aad aan u jeclahay waqti dheerna iigu dambeysay Ee, siduu u sheegay agaasimaheenna isbitaalkan waxaan imaan jiray isagoo keliya ee, ciyaal lagu xanaaneeyo msjna ku yaalo aan waxba kale aan lahayn waxaan rabaa maanta inaan idiin sheego isbitaalka soos markay dhehaysa doctor safartuun waa mataano waa runteed isbitaalkii banaadir oo guuraya inta usoo guuray 91kii Qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka SOS ayaa iyaduna ka mid ah qeybaha lagu xanaaneynayo caruurta lagu hayo isbitaalkan waxaana baahi weyn u qabay adeegyada qaybtan lagu bixinayo caruurta ku sugan isbitaalka SOS ee magaalada Muqdisho.